faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidhiif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa ee aad maqli doontaan waxa uu dooran maamulkii lasunala jaamaca oo sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay afduubatay doorashada ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug xabnaha guddiga doorashada galmudug oo soo saaray jadwalka doorashada iyo shuruudaha laga doonaya musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha ku-xigeenka galmudug xildhibaanadii lasuna ku matira guddiga doorashada oo dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey afduub iyo faragelin ay ku hayso guddiga doorashada galmudug khilaaf xooggan oo xilligan ka dhexaloosmay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan xalqiiro maanta xafiiskiisa kulan kula qaata safiirada waddamada qatar iyo turkiga si loo xoojiyo dhismaha waddada xiriirsan magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo magaalada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin dheerada oo ka soo baxaysa howlgal ciidamada dowladda federaalk ee kuwa amisom ay ka sameeyeen deegaano iyo degmooyi hoos yimaada magaalada maxaasi ee gobolka hiiraan madaxweyneha hirshabelle maxamed cabdi waare ayuu wafdi ballaaran hogaaminaya uu caawa gaaray magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan faahfaahin dheeraada oo ka soo baxaysa ilmo yar oo maanta jadaaci u geeriyooday kaam ku yaela duleedka magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada dowladda federaalk soomaaliya howlgal ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo koran warka habeen ee reediyo cadaado goor u diyaagarob warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa talaado arbaca soo gelayso taarikhda ku astiisan tahay koob iyo labaatanka bisha koowaad ee januwari sannada labaatan labaatan caawe waxaa noo warramaya maxamed aadan karaama
mahsanid xasan axmed maxamed bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhan maamulka ahlusunna wal-jameeca ayaa sheegay inay dowladda federaalk soomaaliya afduub ku hayso doorashada galmudug dhanka kale xubnaha guddiga doorashada galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada iyo shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xasan axmed maxamed ayaa inoo faahfaahinaya madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir al xasan ayaa qoraal uu soo saaray ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey inay afduubtay doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug warada ka soo baxda xafiiska madaxa xukuumadda galmudug ayaa lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya afduubatay soo xulista lixdan sagaalka xildhibaan ee la rabay inay soo xulaan odayaasha dhaqanka sidoo kalena ay afduubatay doorashada guddoonka baarlamaanka ee ka dhacday toddobiyo tobanka bishan iyo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug war ka soo baxay sheekh mashaakir al xasan ayaa lagu sheegay in afduuba ay ku samaysay guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa laguna amray in la magacaabo guddoomiye afduuban dowladda federaalk soomaaliya doorashada galmudug iyadoo guddiga sharcigaas uusan u dhammayn madaxa xukuumadda galmudug ayaa sidoo kale sheegay inaysan qayb ka ahayn boobka ay dowladda federaalk soomaaliya ay wado islamarkaasna aysan aqoonsan doonin natiijada ka soo baxa doorashada ka dhici doonta magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ee madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu degay madaxa xukuumadda galmudug in maamulka galmudug ay geliso duruudhax iyo qalaaso siyaasadeed ugu dambeyntii madaxa xukuumadda galmudug ayaa ugu baaqay danahyda siyaasadeed ee maamulka galmudug inay isku yimaadaan kulan looga tashanaya aayaha galmudug laguna dhisaya maamul loo dhan yahay intaas kadib ayay guddiga doorashada awkalaafkan oo ka dhashay waxa ay duba soo saareen jadwalka doorashada iyo shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo iyo ku-xigeenka galmudug guddiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa soo saaray jadwalka doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug xil el sunna ay ka hortimid ku dhawaaqaysta mas-uuliyiinta guddiga doorashooyinka galmudug jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in doorashada madaxweynaha ku-xigeenkaasi ay dhici doonto soddonka bisha january ee sanadkani guddiga doorashooyinka ee galmudug ayaa sidoo kale sheegay in la siina iyo olaha doorashada loo qorsheeyey sida labaatanka ilaa sagaal labaatanka bisha january dhageysiga qodbaha musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa loo asteeyey toddobiyo labaatanka bishan january dhageysiga qodbada musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug ayaa u asteeyey inay dhacdo lix labaatanka bisha january guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa waxaynu ka dib raaciyay sharuudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo galmudug iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa guddiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug warqadda soo saaran ee ku qoran yahay shuruudaha laga doonayo musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa u qoran sidatan waxaa xilka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku soo sharaxi doona muwaadin soo buuxiyay sharuudahani muwaadin soomaali ah kana soo jeeda gobollada mudug iyo galguduud ahna muslim guta waajibaadka diiniga inuu caafimaadka sotamiya islamarkaasna uu maskaxiya inuu caafimaad qabo da-diisa aysan ka yaran afartan sano uusan ka badnayn toddobaatan iyo shan sano inuu leeyahay aqoon aan ka yaran heer jaamacad ama weerarnimo hogaaminada iyo maamul khibrada aan ka yaran shan sano waa inaan lagu xukumo dembi ciqaabeed uuna maxkamadda ku xukuno xadgudub ka dhana xaquulihisaanka inuu guddiga doorashada usoo gudbiyo tarnoodkiisa ama fiiskiisa iyo laba sawir oo nooca baasboorka xafiiska qabashada dukumeentiyada musharaxiinta oo ku yaala xarunta shir kale wuxuuna furan yahay sida ay ku sheegeen guddiga doorashooyinka warqadda ay soo saareen labada saac subaxnimo ilaa afarta galabnimo maalmaha ku qoran jadwalka doorashada ee madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa in musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha galmudug ay bixiyaan labaatan kun oo doolar halka madaxweyne ku-xigeenka galmudugna laga bixin doono toban kun oo doolar lacagtaas ayay ku sheegeen guddiga doorashooyinka ay ku dhici doonto akoon si gaar loo leeyahay oo aan lasoo celin doono haddii laga guulaysto inuu barnaamijkiisa doorashada uu soo bandhigaan golaha sharci-dejinta maamulka galmudug ka hor qabashada doorashadiisa xildhibaanada ahlusunno ku matelaya guddiga doorashada galmudug ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku eedeeyey afduub iyo fargelin ku hayso guddiga doorashada galmudug dhanka kale khilaaf xoogan ayaa ka dhex aloorsan guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaha maamul goboleedka galmudug cabdulaahi warsame rable ayaa inoo faahfaahinaya xilli la filaya in la gudagalo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo qabanqaabadoodu ka socotay magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa soo ifbaxaya khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay saddex iyo tobanka xubnood ee guddiga doorashada galmudug oo xildhibaanada galmudug ay sagaal iyo tobankii bishan cod gacantaag ah ku ansixiyeen xubno ka mida guddigan oo uu shir guddoominayay guddoonka baarlamanka oo kulan ku yeeshay xarunta guddiga ee magaalada dhuusamareeb ayaa shaaciyey in ay doorteen guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada waxaana arrintan ka biyadiiday xubno kale oo guddiga ka mid ah kuwaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb saddex iyo tobanka xubnood ee guddigan waxaa qayb ka ah shan xubnood oo ka mid a xildhibaanada ka soo galay dhanka ahlusunna kuwaasi oo ka biyadiiday sida ay howshani u socoto saldhigga khilaafkan ayay la xiriiriyeen faragelin ay ku wada dowladda nidaamka doorashada iyo iskuday ay ku doonaysa in mar kale guddoonka guddigan ay iyadu kusoo xusho taasi oo xildhibaanada ku jira guddigan ay iska diideen sida ay sheegeen qaar ka mid a xildhibaanadan oo warbaahinta la hadlay xildhibaan muxiidiin sunni oo ka mid a xubnaha guddiga doorashada ee arrintan kasoo horjeeday horeyna u ahaa xogeeyaha guddiga doorashada ee suurageliyay doorashadii guddoonka baarlamanka ayaa warbaahinta kaga waramay arrimaha khilaafkan keenay isagoo carabka ku adkeeyey in dowladdu qorsheynaysa afduub lagu sameeyo doorashada waxaan rabaa inaan intaas raaciyo doorashadii hore ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee anagu anigu aan ku jiray shakhsiyan aan ku jiray guddigii doorashada ee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ninka ay hadda xildhibaanka ay hadda ka dhigeen ay dhaheen waxaan ka dhigaynaa oo calig gacal guddoomiye gacal uu magacaabay inuu yahay guddoomiye ninkaas xildhibaankaas laftirkiisa ayaa wuxuu ahaa guddoomiye guddigeega noo ahaa laakiin markaas wuxuu ku yimid si doorashaha caadiga ku yimid saasoo ay tahay guddigaas waxaa ka jiray laftirkiisa faragelin badan iyo buuq badan iyo culays badan baan ugu furnaa annagu intaas waan celcelinaynay oo waxaan rabnay doorasho qurxoon in ay dhacdo oo hoggaanka baarlamanka aan si wanaagsan u dooranno galmudugna wax buuqa iyo wax dhibaato aysan ka dhicin annagu intaas wax badan baan xiirinaynay oo ilaalinaynay laakiin waxaa dhacday maalmihii doorashada oo lasoo dhaafay in qaabkii xataa guddigaas lagu dhisay iyo qaabkii doorashadu ay u dhacaysay annaga wax badanoo aan ognahay baa jiray oo ahaa in culaysyo badan lagu saarayay guddiga xibno ka mid ah inay waxyaalo kala sameeyaan ayada laftirkeeda aan ognahay waxyaala annaga aan raalli aanaan ka ahayn oo guddiga qayb ka mid ah annagoo ah aanaan raalli ka ahayn baa dhacay oo ay ka mid yihiin in xilligii doorashadu ay dhacaysay la joojiyey doorashadii oo socota markii guddoomiyaha baarlamaanka la doortay ayadoo annagoo guddigiioo shaqadii wadna oo guddoomiyaha guddiga inta talooyin kale iyo howlo kale la siiye la joojiyey meeshaasna annaga sidaan aaminsannahay ay ka dhacday isdabamarsiin iyo corruption weliba hoolka dhexdiisa ah ay ka dhacday marka waxaan rabnaa annaga in doorasho xalaala meeshaan ay ka dhacdo oon qaladaad la samayn oon buuq la samayn oo waxyaalaha dadka wax loo siman yahay ay doorashado noqoto dadka looga shaki qabo ama dad gaara inay wataan ama gruub gaar ay u shaqaynayaan ama koox gaar ay u shaqaynayaan ama murashax gaar ay u shaqaynayaanna mamnuuc bayba ka tahayba in la yidhaahdo ama guddi baad tihiin ama hoggaan guddi baad tihiin marka insha allahu tacala annaga diyaar waxaan u nahay doorasho xalaala inaan samayno ka guddi ahaanna waan samayn doonaa waana qaban doonaa shaqadaas haddii ilaa yidhahdo musharaxiinta qaar ee ka qaybgelaya doorashadan ayaa waxa ay horey walaac uga muujiyeen sida wax u socdaan waxaana arrimahan oo idin laga yaabaa in ay dib u dhigaan wakhtiga doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay safiirada wadamada turkiga iyo qatar sida loo xoojiyo dhismaha waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo magaalada afgoye ee gobolka shabeellaha hoose mar kale xasan axmed maxamed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta xafiiskiisa kulan gaar ah kula qaatay safiirada dalalka turkiga iyo qatar maamulaha shirkada enes iyo sidoo kale taliyaha ciidanka boliiska iyo xoogga dalka uu helinayo taliyaha boliiska gobolka baandir saadiq cumar xasan saadiq john kulankan ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay dargelinta mashruuca dhismaha waddada xiriirsa magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo magaalada afgoy ee gobolka shabeellaha hoose iyo sugidda amniga howlweynada ku howlan dhisida waddada xiriirsa magaalada afgoy ee shabeellaha hoose iyo magaalada caasimada ah ee muqdisho waxaana isla gartay in dagaalamayaasha al-shabaab aysan horjoogsan karin mashaariic horumad ee dalka laga samaynayo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa faray taliyayaasha ciidanka ee kulankaasi ka qayb galay inay la yimaadeen hanaanka ugu habboon ee lagu xoojinaya ammaanka howlwadeennadu si ay si dhaqsa la ugu gabagabeeyaan dhismaha waddada muhiimka ah isku socodka dadka gadiidka ee xiriirsa magaalada afgoy ee shabeellaha hoose iyo magaalada caasimada ah ee muqdisho shirkaas markuu soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxshay waxayba jirkaasi diiradda lagu saaray taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal maxamed cabdi xasan xijaar saaka ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yeeray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaanu laga wada hadlayay dardargelinta iyo daryeelka iyo horumarinta shaqada ka socota waddada afkooya iyo xamar isku xirta ay gacanta ku hayaan dowladahan walaalahan ah ee turkiga ah sidii loo dhammaystiri lahaa loona ammaankoodana loo sugi lahaa shaqaalaha ka shaqaynaya waddadaas waxaa kale oo aan rabaa in halka ka sheego in cadowga ummadda soomaaliyeed oo isu kaashaday diidan horjooga in dalka dibidhis lagu sameeyo horumar lagu sameeyo waddooyin loo sameeyo nolol dadka loo abuuro jidkii muxuu ahaa ay soo mari lahaayeen nolosha ee wadnaha u ahaa kuwa diidanna waxaanu u sheegaynaa inaanu laga gacan sarraynayo inayan u suuroobaynin danaha ay leeyihiin in ciidamada amniga oo isugu jira ee buliiska militariga nabad sugidda iyo ciidamada kale inay ka hortegayaan lana shaqaynayaan dardargelinta waddadaas arrintaas ayaa aada looga hadlay loo filaanqeeyey waxaan rabaa halka inaan mahad uga soo jeediyo una bogaadiyo shaqaalaha shirkadda geesiyiinta ah ee naftooda u haray ee u dhabar adeygay dhibaato kasta oo ka soo gaarta waddadaa inay wadaan inay muxuu ahaa inaan uga mahad celiyo halka garab ciidamada amniguna garab ku taagan yihiin dhammaystirka waddadaas oo hadda gebagebo meel faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa howlgallo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ka sameeyeen deegaano iyo degmooyin hoos taga magaalada maxaas ee gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom gaar ahaan kuwa dalka etoobiya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo ka sameeyey tuulooyin hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan halkaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan cabdi muumin cilmi ayaa sheegay in howlgalkaas lagu soo qabqabtay dad badan oo loo shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin al-shabaab waxaana uu sheegay in intii howlgalkaas ay wadeen uu dagaal dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo al-shabaab waxaan saamaynay howlgal aada iyo aad u ballaaran ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo maamulka degmada maxaas oo si wada jira howlgalkaasi uga wada qayb qaadanayay targetkeennuna wuxuu ahaa inaan cadowga ka durgino ama ka saarno deegaanada ay ugu sugan yihiin degmada maxaas waxay kusoo dhawaadeen sida la wada ogyahayba deegaanada lagu magacaabo habeelo iyo buttaale oo ay ku direen nin shacab ah allah u naxariisto oo waxba aan galabsan sidoo kalena ay ku boobayeen hantida shacabka soomaaliyeed oo seko wax la yidhaahdo ay ka qaadayeen markii aan ka war helnay tayadooda iyo tiradooda iyo qaabka ay maaragtay labalaba iskula socdaan ee ariga dadka ay ugu xoogayaan ayaan ka ambabaxnay xarunta degmada runtii howlgalkaasoo aad iyo aad maaragtay aan ugu guulaysanay waxaan ka raacdaynay goobo aad iyo aad u tiro badan oo aan aad ugu fogeyn maaragtay degmada maxaas sida la ogyahay ilaa afartan iyo shan kilomitir oo jirto marka wax dhimasho ah oo ilaa iyo hadda anagu aan sheegi karno annagana naga dhintay iyagana ka dhintay ilaa iyo hadda ma jirto laakiin waxaan maaragtay guul ah inaan shacabka usoo dhicinay hantidii ay ka dhacayeen iyagoo raalli aynan ka ahayn ay ka faramuroogsanayeen mar kale ayaan si lamida oo nasiib u yeelana inaan la kulanno xarun aada iyo aada u weyn oo kooxaha takfiiriga ah ay ku lahaayeen deegaano hoostaga degmada maxaas si rasmiya ayaanan u burburinay xarumahaasi dhammaantood waxaana gacanta maamulka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ku jiro ninkii ugu sarreeyay dadka diinta qaladka ah faafinaya buwaagta hebel wahaab ay ku qoran tahay dadka barayay oo maran habaabinayay runtii shacabka soomaaliyeed maanta waxay u nugul yihiin cid kastoo wadaadaan ahay tiraado ama shiikaan ahay tiraado usoo hormar waxay u sheegayaan inay qaataan nasiib daro waxaa dhacday in dadkii mirista ahaa ee waxmagaratada ahaa bermagedada ahaa ee haweenka iyo maatada yaryarka ee carruurta iskugu jiray inay geeda u waabteen baca u xirteen ayagoo markaasi u akrinayo waxyaabo maskaxdooda haddii ay toos u galaan waa soo xirnay xabsiga ayay ku jiraan dad badan oo mabda'aas qabo ama buugaagtaas beenta ah ee ilaahay looga been sheegayo faafinayana gacanta maamulka ayaan kusoo dhigi doonaa sidoo kale waxa uu sheegay inay sii wada doonaan howlgallada ay ka wadaan deegaanada hoostaga degmada maxaas ee gobolka hiiraan shacabka annaga mas-uulka ah annaga ayaana looga baahan yahay inaan ka badbaadino cid kasta oo dulmayso xaquuqda ay le leeyihiin inaan usoo dhicinana annaga laga rabaa marka waajibaadkaaynin qaran oo laloo igmada ayaan fulinaynay wayna dhici doontaa ay gaari doontaa marka madaxweynaha qaranka ama ra-iisul wasaaraha ama madaxweynaha ee dowlad goboleedka iyo maxaa tirahdaa golaha fulinta ay ku dhawaaqaan in hal meela looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada al-shabaab gobolada dalkao dhanna laga howlgalo way naga go-an tahay dadka u istaaga ee marka ugu horreysa xabadda rido ee weerarka bilaaba inaan anagu noqono si dalkeenna u noqdo ama deegaankeenna u noqdo deegaan hormarsan oo amni ah ciidamada dowladda soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mar kale bashiir cabdulaahi cusmaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saacadii lasoo dhaafay howlgallo waxay ka sameeyeen xaafadaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan howlgalladan ciidamada dowladda soomaaliya ay sameeyeen ayaa yimid kadib markii xalay magaalada beledweyne uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada dowladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab ururka al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fadhiisan ciidamada dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mana jirto wax khasaara oo ka dhashay sida qaar ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ay warbaahinta u xaqiijiyeen dhinaca kale degmada bulobarda gobolka hiiraan waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom maamulka degmada bulobarden waxaana loogu hadlay sugidda amniga degmada bulobarden kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha hirshabelle maxamed cali caadle ayaa sheegay in degmada bulobarde ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga wanaagsan gobolka hiiraan taliyaha ururka afartan iyo koobaad guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad cabdiqaadir cali nuur ayaa sheegay in laga saari doono deegaanada hoos yimaada degmada bulobarde al-shabaab asigoona shacabka ku nool degmada bulobarde gobolka hiiraan ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii amniga loo sugi lahaa degmada bulobarde iyo deegaanada kale hoos yimaada degmada bulobarde gobolka hiiraan ayaa muddo dheer ah mid goodoosan iyadoo saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen in goodoonkaas ay ka qaadi doonaan warkii habeen intaasi ayuu ku dhegan yahay saaxiibayaal nabad ahaada